wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabatay xuska toddobaadka tallaalka dunida ujeedkiisuna tahay in kor loo qaado isticmaalka tallaalka si looga ilaaliyo cudurrada dadka da' kasta ay leeyihiin waxaa ka qayb galay munaasabadda xuska mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka galmudug ururada bulshada rayidka dhalinyaro iyo marti sharaf kale doctor cabdiweli maxamed axmed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug iyo muscab xasan muuse agaasimaha caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa si wadajira ugu waramay muhiimadda uu leeyahay tallaalka iyagoo bulshada ku booriyey in ay isticmaalaan tallaalka nafaqadarrada la daaweynayo oo laga daaweynayo waxaa dib u celinaya tallaal darrada waxaa soo bilaabaya nafaqadarro carruurta ku ridaya tallaal la-aanta waxaa isbitaal inuu gala keenaya oo badinaya isbitaalgelidda carruurta tallaal la-aanta sidaas darteed waa waxyaalo ilaahay oo fursad noo siiyey inaan uga hortegi karno cudurrada iyo culeysyada carruurteenna iyo hooyooyinkeenna ku dhacaya laakiin aanaan isticmaalayn shallaay marka waxaa noogu filan adoo haysta adeeggii inaada isticmaalina dhibaata kaa soo gaarto dhammaanteen marka waxaan rabnaa haddii alla yidhaha inaan si dhaba oo baracticaala uga qayb qaadanno xoojinta tallaalka hadda sanadkan maxaa loo asteeyey waxaa loo asteeyey in la gaaro in badanoo la gaarin in laga daba tago ka dabatag ka dabatag kaajab in laga daba tago wax badanooda hore u gaarin inaad ka daba tagtood soo qabato taargadidii aad degsatay oon la gaarin in laga daba tagaa loogu talagalo maxaa looga daba tegaa caruur badanoo la tallaalin in la tallaalo dhammaantii tallaalka ruutiinka aan qaadin ee qof kasta oo halkan jooga uu yaqaan inuu hadduu asagu mas-uulka yahayna sida ugu dhaqsiyaha badan tallaalka u gaarsiiyo hadduusan mas-uulka ahayn qofka mas-uulka ka ah carruurtaas uu wacyigelintaas gaarsiiyo hooyadii uurka laheyd la gaarsiiyo inay tallaalka qaadato laftigeeda ahmiyad gooniya leedahay tiitiidii iyo tallaaladii kale inay qaadato waxa ugu muhiimsan oo halkaan iskugu imaanay waa inaa action iskaas maarad qof kasta kaalinta uu ka leeyaha uu ka qaato mid guuda wada qaadanayno wacyigelinta ah waa jirtaa oo qof kastoo naga mid ah subuucan inta lagu guda jiro inuu maarata qofku la sheekaysanayo iyo munaasabadii u tagaayay meeshii u tagaayaba inuu yidhaahdo isbuucii talaalka lagu jiraayo tallaalka ha la xoojiyo qofkas tallaalka ka faa'iidayso doctor mursal nuur suudi iyo aamina cabdulaahi ibraahim oo ka mid ah xubnaha ka qayb galay madasha ayaa sheegay muhiimad weyn in uu u leeyahay bulshada tallaalka tallaalka ama vaccinationka waa one of the key components of primary health care primary health care maxaa waaye waa serviceka oo maxaa la dhahaa caafimaadka aas-aasiga ee bulshada la siiyo mid ka mida waayo adduunka hadda qofka bini aadamka soomaaliya markii la joogo tallaalka waxa la one vial ama hal dhalo oo tallaala aragtid waxa laga yaabaa in adigu aragtid waxaan micno lahayn laakiin adduunka lacag u fadhiyaa annaga lacag nagu soo gaaray kostigiisa iyo transportationkiisa iyo collegeynka lagu kaydinayo haddii calculation lagu sameeyo you can't imagine laakiin annaga si micnaha fudada nagu soo gaara alxamdulilah ujeedka laga leeyahay waxa waaye waa global health maadaama wuxuu global health yihiin in dadka ay qaataan tallaalka tallaalada sidoo kale la heli karo soomaaliya maxaa ka mid ah waa misiliska iyo b c g-ga all in dad waxa waaye waxay muhiim yihiin bini aadamka anigu maanta waxaan ahay hooyo alxamdulilah tallaalka waan siiya carruurtayda way qaateen hooyooyinka maanta meesha fadhiyana waxaan kula talinayaa insha allah inay ilmahooda tallaalka siiyaan waayo waxaa la yidhi kahortagu wuxuu ka qayr badan yahay in wax la daaweeyo cuduradan lasotallaalka lasoo saaray ee kahortaga loo soo saarayna waxay ka turjumaysaa macnaha cuduro badan oo loo soo saarin ayaa jira tallaalka waxay ka turjumaysaa in macnaha cudurkan uu yahay cudur khatar ah oo riski ah oo macnaha tallaalkaas haddii aan loo helin uu macnaha cunugii ama qof dhiman karo ama uu wax uusan kasoo haarsan karin ay ku noqoto